بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسين وحوك بلا بنيا آيات اللباتن يسديدات من سورة ياسين قال الله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إلى آخر الآيات وحين كسو جرني قلدي يتساله إلهي يلي أصحاب القرية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون بين سوق هذا waxaa inoo dambaysay qisadii la xidhiidhay ninkii magaalada meesha u dambaysa ka yimid ninkaasoo roorayo ordaya oo la hadlay qoomkiisii oo yidhi qaala yaa qowm ittabicu lmursaliin ittabicuu raaca almursaliin ninkaa isaga ah ee muuminka ahaa waa iyadii la yidhi waa dileen baa la yidhi deednama jannadii baa la geliyey waxaa lagu yidhi udkhuli iljanna markaasoo hadlo wuxuu yidhi qaala yaa layta qowmii yaclamuun aayaadka aynu soo qaadanay tolkiis ayaa wuxuu leeyahay alla tolkay shallaytadeedaeh shallaytadooda ee hadday ogaan lahaayeen dhaafidda ilaahay ii dhaafay iyo yeelidda iga yeelay kuwa la karaameeyey deedna muuminka ilaahay haddii ay dhibeen maxaa ku dhacay kuwii gaaladahaa ilaahay wuxuu yidhi wamaa anzalnaa maanan soo dejin calaa qowmihi ninkaa qoomkiisii min bacdihi xaal u ahaaday ama calaa qowmihi maanan soo dejin min bacdihi isaga gadaashiis min jundin jundi kamaanan soo dejin min asamaa'i samada jundigaasoo min asamaa'i ka ahaday ama anzalnaa ku xiro min jundin jundi maanan soo dejin min asamaa'i samada kamaanan soo dejin ninkaas markay dhibeen oo dileen haddii la maro qowlkaa tilmaamaya inay dileen ilaahay wuxuu yidhi jundi iyo ciidamo ugamaanan dalban ama kamaanan keenin xagga kore iyo samada arrinkaas waxaa la yidhi waa taxqiirun lahum wa tasqiirun lishanihim waxaa la xaqirayaa oo la leedayaa qoomkaas sha'nigooda iyo xaalkooda looma baahan in ciidamo cirka laga keeno ee maxaa lagu sameeyey in kaanat maysan ahaanin cuquubadoodii ama in kaanad maysan ahaanin qabashadii la qabtay iyo akhdigoodii ilaa sayxatan mooyaane qaylo sayxadaasoo waaxidatan keliya hal dhawaaq sayxatan waaxidatan hal dhawaaq oo keliya baa qoladii noocaas haayee kibrey ayaa lagu qayliyey jibriil baa ku qayliyey baa leeyihi fa idaa hum waaba iyagoo isla markiiba khaamiduuna mayituuna ah kuwa wada dhintay khaamiduuna waxa weeyaan kuwa laa xaraaka bihim wax dhaqdhaqaaqa aan lahayn dhaqdhaqaaq ma leh biduuni xaraka markaas waa wada meyd haddima meyd baa dhaqdhaqaaq leh faidaa hum waaba iyagoo khaamiduun ah sida dabka markii la shido damo oo gamaaro ee damo saasoo kale anfaastoodii iyo neeftoodii iyo waaa waxoodii oo dhan dabdamay oo kale noqdeen shaanigoodii baa la liidayaado inay yihiin kuwo dulli badan oo liidasho badan ilaahay agtiis in malaa'ig lasoo diro oo lay halaagaan cirka laga soo diro waxaa la tilmaamayaa ninkii xabiibu najaar baa la dhihi jiray saaxiibu yaasiin ninka loo yaqaan ninkaa isagaa markii la dilay dee ilaahay baa u argooynaya mu'min la dilay oo xaqdarro lagu dilay oo weli ilaahay ah qolada dishay bal waxa ku dhacay fiiri nicmay haysteena niqimaa loogu bedelay iyo musiibo hal mar baa lagu qayliyey famaatuu can aakhirihim maca koodii u dambeeyey ilaa koodii u horreeyey baa wada dhintay dulmiga dhibaatada uu leeyahay iyo dilku dhibaatada uu leeyahy xaqdaradaa fiiri waxaa lagu jiridgooyey isti'saal jiridgoyn qayladaas baa baabbaha looga dhigo sidaas baa dhacday yaa xasratan cala alcibaadi yaa xasratan qooma mooy cala alcibaadi addoommada loo tiiraanyoonayo loo qoomamoonayo uxdurii bay ka dhigantaa soo xaadir fa haadaa awaanuki wakhtigaadi weeyaan yaa xasratan xasra iyo tiiraanyo oo cala alcibaadi ah addoommada dushooda loo tiiraanyoonayo yaa asafan calaa haaulaai almukadibiin kuwa beeniyey rususha ilaahay aayaadka ilaahay inkiray xasrada iyo qoomamada dushooda ahaatay taas hay haddaaba xilli imaan lahayd waktigaa imaan lahayd hadda ugu habboon tahay soo xaadir bay ka dhigantah maa yaatiihim kuwaasuma imaan min rasuulin rasuulu ma imaan ilaa hadduu rasuul yimaado kaanuu waxay ahaan jireen bihi rasuulkaas yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa way beenin jireen waa ku jeesjeesi jireen wa haadaa wahakadaa caadat lmujrimiin mujrimiinta caadadooduna waaba iska sidaas fii kulli zamaanin wa makaanin wakhti kasta iyo meel kastaba kuwaasi inay aayaadka ilaahay iyo rusushiisa iyo diinta ay ku jeesjeesaan mujrimiinta caadadooda wey sidaas baa ku dhacday iimaankii la rabay inay qaataan gaalnimay ku bedeleen sacaadadii iyo liibaantii shaqaa way qaateen aayadda waxaa ku jira baa la yidhi waxa la yidhahda tacriid waxaa meeshaas wax loo sarbeebayaayoo farta wax loogu fiiqayaa gaaladii quraysheed markay beeniyeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa waxaa leeyahay qolooyinkii hore rasuuluma imaan jirin ilaa way beenin jireen waa ku jeesjeesi jireen deedna waa la halaagi jiray waro idinkuna waddadiibaa haysaane ka leexda waddadaas waddadaa ka leexda qoladii asxaabulqarya saasaa laynoo ka taariikhay waxaa hadda laga hadlayaa gaaladii kufaaru maka gaaladii maka deganayd iyo aagagaarkeeda baa waxaa la leeyahay war maweydnaan ku cibro qaadanayn ummadihii idinka horreeyey ilaahay wuxuu yidhi alam yarow ma waysan arag waysan ku cibro qaadanayn kam wax badan baan kam imisaan kam wax badan baan ahlagnaa halaagnay qablahum iyaga hortood min alquruuni xaalay ka ahaadeen qarniyaal xaggood imisaanu ummado halaagnay rusushii ilaahay beeniyey kam ahlaknaa qablahum oo min alquruuni annahum iyagu ilayhim kuwaan hadda jooga annahum kuwa la halaagay ilayhim kuwa hadda joogoo gaalada laa yarjicuuna u soo noqon mayaan ma waysan ogaanayn kuwii la halaagay inaysan dib adduunyada ugu soo noqonayn ummad la halaagay oo adduunyada dib u timid oo loogu arkay oo lagu soo celiyey inaysan jirin ma waysan ku cibro qaadanayn alam yarow miyaysan u jeedin kama ahlagnaa qablahum min alquruuni intaan halaagnay in badan inaan halaagnay iyaga hortooda qarniyaala annahum kuwaa la halaagay ilayhim kuwa jooga laa yarjicuuna usoo noqon mayaan inaysan usoo noqonaynin macnaha aysan adduunyada dib ugu soo noqonayn wa xaraamun calaa qaryatin ahlagnaha oo kale wey wain kullun lamaa jamiicun ladaynaa muxdaruun wain kullun wainhu shani kullun dhammaan jamiiculumam kullun dhammaan ummadihii tegay dhammaantood iyo ummadaha imaan doona dhammaantood lamaa haddaan la shadin lamaa la jamiicun intiina mukhafafatun min ahaqiila la jamiicun weeye kuwa lasoo dhoobayo macnaha la jamiic majmuucuuna la soo shirinayo ladaynaa cindanaa agtayada muxdaruuna intaan in naafiye laga dhigo iyo in laga dhigo mukhafafatun min athaqiila deedna lamaadaasaa marna bimacnaa ilaa noqonays marna aan noqonaynin ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala bal hadda mukhafafatun min athaqiila ka dhig intaan wain kullun wainhu shani kullun dhammaan tanwiintaas maxay keenaysaa ummadihii horeo tegay dhammaantood iyo kuwa ima gadaal wixii ka imaanaya dhammaan lama la jamiicun maadu marka waa zaa'idatun markii inta mukhafafatun min athaqiila laga dhigo lamaa la jamiicun dhammaan la jamiicun weey waa kuwo la soo ururiyey kuwaasoo la jamiicu weeye muxdaruuna weeye kuwa la soo xaadiriyey ladaynaa cindanaa agtannada inta haddaan naafiye ka dhigtidna wain kullun maa kullun kulliga dhammaanti ma ahaanin lamaa ilaa jamiicun weeye kuwii hore iyo kuwii dambe dhammaan ma ahaanin lamaa jamiicun ilaa jamiicun wey oo lamaada bimacnaa ilaa weeyaa markaas waa jamiic waa majmuucuuna kuwa la soo ururiyey wey muxdaruuna weeye ladayna kullu lkhalaa'iq ilaa majmuucuuna ladayna ma jiraan maysan ahaanin ilaa la jamiicun majmuucuuna wey kuwa la soo ururiyey ladayna muxdaruuna wey kuwa la soo xaadiriyey cindana lilxisaabi waljazaa'i baa loo keenaya waa bimacnaa ilaa markii lamaada laga dhigo intuna naafiye tahay haddii takhfiifaa ka dhigtidna macnuhu wuxuu noqonayaa wain kullun wainhu kullu lkhalaa'iq kullun kullu lkhalaa'iq tawiintaasaa ciwadka ah khalaa'iqda dhammaantood lama jamiicun la majmuucuuna kuwa la soo ururinaya weeye cindanaa maxdu muxdaruuna weeye ladaynaa agtayadaa la soo dhoobayaa la soo xaadirinayaa marka hore ururinta iyo muxdaruuna waa kala duwan yihiin soo jamcinta kabacdina keeninta meeshii loogu talagalay oo ah meesha lilxisaabi waljazaa'i inay u yimaadaan loogu talagalay weeyaan qara'a caasimun wa xamsatu wabnu caamir bitashdiidi lamaa ayay akhrinayaan wa baaqi sabca sabcada intaa hadhayna bitakfiifihaa in la khafiifiyo faman shadadahaa qofkii shaday lamaada kaanat cindahu bimacnaa ilaa weeyaan saa u qabso wa inna naafiyatun bay noqonaysaa waman khafafa culimmada ninkii fududeed fudaydiyeyoo lamaa yidhina yaa jacala in wuxuu ka yeelay mukhafafa min athaqiila laamta fii lamaana waa laamu faariqada ahayd weeye maaduna waa zaa'ida saasaa u haysanaysa khalaa'iqda oo dhan waa la soo xashrin doonaa waa la keeni doonaa alle hortiis acmaashoodiibaa lagu abaalmarinayaa khayrkeedii iyo sharkeediiba waxaa la yidhi haddii qofku markuu dhinto oo naftu ka dhacdo layskaba dayn lahaa aan waxba xisaab iyo abaalmarin loo keeneen mawdka iyo dhimashadu raaxayba u noqon lahay waa noolaa abaal marin dambe ma jidho dhimashadaani raaxayba u noqon lahay dhibtii waaba ka raysta laakiin taasi ma jidho shaacirku wuxuu yidhi walow annaa idaa mitnaa turiknaa lakaana almowtu raaxata kulli xayi walaakinaa idaa mitnaa bucitnaa wanusalu bacdaha can kulli shay walow annaa idaa mitnaa turigna bir haddaan markaan dhimanno nala ka tegi lahaa iska ka dayn laha lakaana almowtu dhimasho waxayba noqon lahayd raaxata kulli xay mid kastoo nool dhimashadaaba raaxo u noqon lahayd ilaa dhib ka dambaysa arki maye walaakinaa idaa mitnaa laakina markaan dhimanno bucitnaa waa nala soo saaraya wain kullu lamaa jamiicu ladayna muxdaruun dadkii waa la soo dhoobaya waa la soo shirinaya markaan dhimanno waa nala soo saaraya wanusalu bacdahaa soo saarkaa dabadeedna waxaa nala weydiinaya can kulli shay wax kasta wax nalaka weydiinaya taas baa dambaysa marka wain kullu lamma jamiicu ladayna muxdaruun wa aayatu lahum alardu almaytatu axyaynaaha wa akhrajnaa minha xabban fa minhu yaakuluun ilaahay wuxuu yidhi wa aayatun waxaa laynoo sheegayaa adillo cadcad oo tusinaysa ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo soo saarka ilaahay zarciga iyo miraha uu ilaahay soo saaro habeenka iyo maalintu say isku dabamaraya qoraxda iyo dayaxu say u dareerayaan qudrada ilaahay arrimahaasaa laynoo sheegaya ilaahay wuxuu yidhi wa aayatun aayad weeye waa khabar soo hormaray wa aayatun aayad weeye oo lahum iyaga aayad u ah wa aayatun aayad weeye oo lahum iyaga u ahaatay alardu oo mubtadihii ardadu ardadii almaytatu dhimatay ardadaasoo axyaynaahaa aan noolaynay haddaa ka sifaysa ama axyaynaahaa xaalaan noolaynay ama istinaaf ka dhigo axyaynaahaa ardada waa noolaynay oo hadal bilaabanaya ka dhigta waa aayad iyaga u sugnaatay dhulkaan dhintay ee qalalan ee aan nabaad iyo zarci iyo biyo lahayn ee aan noolaynayno markaasoo doog iyo barwaaqe iyo birbir aan ka dhigayno waa aayad ay u deliishan karaan loogu talagalay inay u deliishadaan sidaasoo kale markay dhintaan iyana in loo soo saarayo dhulkii dhintay baa la nooleeyey iyana markay dhintaan baa la soo saaraya gaalada macnaha iska aan aaminsanayn bacfi iyo isi soo saar iyo sidaasoo kale iska shuuciyiintaayoo kale kuwa baciga inkirsan bay taa u daliishadaan baa laleeyahy dhulka dhimashadiisu marka waa abaarta markay ku dhacdo noolayntuna waa markii roob lagu dejiyo markaasay dhulku birbirayaa oo naq ka soo baxaya oo quruxsanaanaysa marka aayaddu waa sidaas aaya waxaa la yidhaha calaamad wey tusinaysa ilaahay wujuudkiisa subxaanahu wa tacaala wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidun waayat lahum alardu lmaytatu axyaynaaha wa akhrajnaa waan saarna axyaynaaha waan noolayn oo wa akhrajnaa waxaan ka soo saarnay minhaa ardadii xabban baan ka soo saarnay biyahaa sababkeed lagu nooleeyey waxaa laga soo saaray xubuub xabban bimacna alxubuub wey anwaacu lxubuub noocyada raashinkaa ka soo saar say u dheefsadaan ugu noolaadaan faminhu kaa xaggiisa xabbigaasay yaakuluuna ka cunahayaan raashinkii iyo beerihii baxay roob markii la helo beerihii baa dadku beeranaya markii la kalena waxay dhahayaan sanadkan roob iyo biyo lama helin waxba lama beeran marka ilaahay wuxuu yidhi markaasaa markii wixii usoo baxaan xubuubkii faminhu xaggiisa yaakuluuna ka cunahaya wajacalnaa waxaanu yeelnay fiiha ardada dhexdeeda jannaatin beero beerahaasoo min nakhiilin ka ahaaday nakhiil geed timireedku waa geed fawaa'id badan wey iyo waa canaabin cinabyaal waa beero oo naadira birbirayo saa u laacayo qurux miidhan oo nakhiil iyo cinab bay saa ula ruxmaya wafajarnaa waxaanu dillaacinay oo yeelnay macnaha fiihaa dhexdeeda min alcuyuuni ilaha xaggooda ila biyo ah ee biyo saas uga burqanayaanna waanu yeelnay biyo macaan kuwa beeruhu ku baxaana webiyaal soconaya yaa baanu yeelnay fii buldaanin kaiira magaalooyin badan oo dhulka ilaahay yaa yeelay baa webiyaal mara ila biyaabaa burqanaya waxaasaa beerihii markaas laga waraabinaya wafajarnaa fiiha min alcuyuub maxaan saa u yeelnay liyaakuluu inay cunaan jacalnaadii hore wajacalnaa fiiha jannaad baan yeel maxaan u yeelnay liyaakuluu inay cunaan min amarihi kaa mirihiis timirtaas iyo timireedka jannooyinkaas iyo beerahaas kaa mirihiisa inay xaggiisa wax ka cunaan iyo wamaana inay wax ka cunaan camilat ay shaqaysay hum maagaba aydiihim gacanahoodu kuwa ilaahay baaba dee iska soo saaro qof binu aadanaba waxba kuma samayn kuwana qofkiibaa hawshooday oo beertii dhulkeedii rogay oo abuur geliyay oo soo baxday oo jaray oo waxbuu sameeyey kaas inay wax ka cunaan liyaakuluu min amarihi iyo wamaana inay wax ka cunaan camiladhu ay camal fashay humaagaba aydiihim gacanahoodu ay shaqaysa iyagu beereen iyagu abuureen iyagu macnaha diyaariyeen ilaahay baa usoo saaraya laakiin iyagu sababkii bay la imaanayaan macno kalaa jiro liyaakuluu inay cunaan min amarihi kaamirihiis walxaal maa camilathu aysan camal falin aysan shaqayn aydiihim gacnahooda waa tafsiirka hore tafsiir ka soo horjeeda ya waxaa soo baxay inay iska cunaan walxaal maa camilathu aysan ya camal falin aydiihim gacnahoodu gacnahoodu ma soo saari karaan haddii geedka ama miro laga soo saaray si kastoo loo waraabiyo si kastoo loogu dadaalo dee ilaahay baa ka soo saaraya miraha ilaahay baa noocyada ka dhigaya ilaahay baa bislaynaya walxaal maa camilathu aydiihim baa leeyihi labada tafsiirba waa jira ilaahay wuxuu yidhi afalaa yashkuruuna ma weysan shukrinaynin ilaahay ma weysan xamdi u celinaynin subxaana wa tacaala waysan ku shukrinayn subxaana waxaa nasahan alladii allaha khalaqa abuuray alswaaja aswaajta waa labada nooc oo isku aadaya lab iyo dhadig oo kale balu fiirso ilaahay waa midka abuuray alaswaaja kullahaa dhammaantood alaswaaj waxa weeyaan waxyaalaha midba mid la qaabilanayo o dhan lab iyo dhadig keliya aan ahaynba waxa weeye midabka madow iyo caddaan guduud waxa weye inta midab iska hor isqaabilays waxa weeyaan muuqaalka muuqaalyada wax yar wax weyn dhadhanka wax qaraar wax macaan wax dhanaan alaswaaj xataa geedihii baa waxay yeelanayaan lab iyo dhadig oo laisku bacriminaya shay kastabaa yeelanaya alaswaaj ama adigu garo ama ha garan xata alkahrabaa korontadaasba ka soo qaad inay yeelato laba shay sida waxaa damaynaska iyo balaaska saalib iyo muujibka oo la yidhaahdo kale saasoo kale ilaahay baa waxa weeyaan allahaasaa nasahan khalaqa alaswaaja kullahaa ilaahay waa kaas allahaasaa nasahan aswaaj buu ilaahay abuuray kullahaa dhammaantii oo mimaa ka ahaatay aswaajtaasi tumbitul ardu ardadu soo saarayso markaas geedka laftiisaa laga yaabaa laamihiisa qayb ka mid ah inay labki yihiin qayb ka midana ay dhadigi yihiin oo laysku bacriminayo ama dabayshu urkiisaa u kala gaarsiinayso ama geedna kii labkiibuu noqonayaa midna kii dhadiga ubaxyadoodii waa laba geedoo deris ama cabbaar isku jira kaasoo mimaa tumbitul ardu ardadu waxay soo dhalinayso ya iyo wa min anfusihim ka ahaaday iyaga nafafyaalkooda laftooda iyo wa mima kii xaggiis laa yaclamuuna aysan garanaynin waxay ardadu soo saarayso geed timireed iyo geedo kale ah zaruuc iyo miro ah wa min anfusihim dadka naftooda ka ahaadayo kuwa lab iyo kuwa dhadiga wa mima laa yaclamuuna waxaysan garanaynoo xayawaanaadkaa kale iyo makhluuqaadkaa kaleo cajiibkaayo ilaahay abuuray subxaana wa tacaala wa mima laa yaclamuun waa aayad aayad weeye oo lahum iyaga u ahaatay alleylu hameenku hameenku waa aayad waa shay kaloo weyn naslaqu xaalaan ka saarayno minhu leylka iyo hameenka an nahaara maalinta annagoo ka saarayno sida neefka haragga marka laga saarayo maarata neefka haragga marka laga saarayo waxaa kaloo aayad weyna oo ilaahay awooddiisa loo deliishado waxa weeyaan waa alleyl waa hameenka mugdigan la joogo naslaqu minhu xaalaanu ka saarayno minhu min alleyl annahaar maalintii baanu ka saaraynaa sidii maalintii loo joogay baa hameenkii la keenaya iftiinkii maalinka sidii loo haystay baa hameenkii laga soo siibaya fa idaa hum mudlimuuna markii saa hameenkii loo keeno fa idaa hum waaba iyagoo isla markiiba mudlimuuna mugdiyeysay isla markiiba mugdi bay dhex joogaan aawo iftiinkaa dir jiray xaggee aaday yaa kaxeeyey yaa awal keenay aawe ilaahay baa maamulayay subxaana wa tacaala waxaa la leeyahay iftiinka iyo mugdiga kee asal ah asal waxaa ahaabaa leeyahay mugdiga nuurku waa carig qoraxdu markay saa u dhacdo maalintii meesha waa ka tagtay maxaa imaanaya hameenkii marka asalnimada mugdigu inuu asal ahaa waxay yidhaahdeen culimmadu iftiinka maalintu markuu tago shay kaloo la sameeyey iyadoo aysan jirin baa mugdigu iska imaanaya hal markoonka camimaya laakiin iftiinka asbaabtiisi baa muuqanaysa habeenku soo u joogay iftiin baa imaanaya iftiinkaan yimid muxuu yahay qorax baaba soo baxday sababkii iftiinka baa imaanaya mugdi baa joogtay iftiin baa u baahatay iftiinkii baa daadha sababtii iftiinka lagu heli lahaa asbaabtiisii baa kuu muuqanaysa amaa mugdigu wax la samaynayo iyo wax la daarayo iyo wax kale maa hal mar baa mugdi iska imaanaya laakiin iftiinka waa maalin baa loo leeyay waa iftiin qoraxdii baa soo baxday waxaasaa yimid wixii iftiinka sababtiisa ahaa kan marka faydaahu mudlimuuna baa lihi washamsu qoraxduna tajrii way dareerin ama waxaa dhihi kadhaa wa aayatun soomaahin lahum alleylu weeye wa aayatun oo lahum iyagoo ahaatayna ashamsu weeye waa dhihi kadhaa ama washamsu mubtade ka dhigo washamsu qoraxdu tajrii way dareerin limustaqarin bay u dareeri makaanu sugnaansho oo lahaa iyada u ahaatay qudrada ilaahay baa ku soconaysaa qoraxdani falageedaasay dhex soconaysaa kama baxayso limustaqarin liwaqtin tantahi fiihi waqti ay ku dhammaanayso ilaa qiyaamada macnaha bay sidaa qoraxdu u soconaysa socodkeedu wuxuu joogsanayaa caalamka marka la kharaabinayo limustaqarin laha limustaqarin makaanu sugnaansho oo waa xaggee waa taxta alcarshi qoraxdu markay kaa tagto way tegin carshiga hoostiisay tegin ilaahay bay u sujuudaysaa markaasaa waxaa la amrayaa meeshay ka soo bixi jidhay inay ka soo baxdo halkaa iyada aaday qoraxsin bay halkaa qorax kasoo bax ka soo baxaysa marka dambana socodka laga joojinayana waxaa la leeyahay ma noqonaysa deedna ma soo baxayso limustaqarin laha makaanu sugnaasho waxaa la tilmaamayaa qoraxdaas sidaas ah dee manaaficdeedu aad bay u tiro badanta washamsu tajrii limustaqarin laha tajriida ay dareerayso mid waa maalintii socod maalintii ah midna waa mid shahri ah oo bilo ah maalintii in loogu talagalay baysan dhaafin bishiina socodka markii laysku daro laysku dardaro soddonkaa beri inbay noqonaya midna waa mid sanawi ahoo sanadkiiba socodkeedu inbuu noqonaya cilmi badan baa aayaadkan laga qaataayo ku jira isla markaasna waxaa halkaan aqwaashadu dafku soo dhahayaan kuwan culamaa'ul hay-a cilmulhay-aha iyo culamaaulfalaga iyo arrimahaasoo dhan baa maaragtay isla markiiba intaasoo aqwaal iyo culuum keenaya limustaqarrilah ilaahay wuxuu yidhi daalika midkaas iyo socodkaas iyo dareerkaas nidaamka cajaa'ibkaa taqdiirulcasiiz wey allaha casiiskaa awoodda badan taqdiirkiisa iyo qadaridiisa iyo qorshayntiisa weeye allihii subxaanahu wa tacaala alcaliim caliimka ahaa khalqigiisa ku ogaalka badnaa waalqamara dayxiina qadarnaahu waalqamaru iyo waalqamara qiraa'aadka ku jira weeye waqadarnaa waa qadarnay alqamara qadarnaahu dayxi waa qadarnay manaasila manaasil ayaanu qadarnay manaazila fii manaazil manaazil baa isaga loogu talagalay siddeed iyo labaatan mansil ayuu siddeed iyo labaatan hameen marayaa hameenka u dambeeya buu wuxuu noqonayaa sidii bishu markay dhalatay oo kale wax soo yaraaday oo soo noqday macnaha qaanso ama qool oo kale buu soo noqonayaa markaas buruujtii tobanka iyo dheeraadka ahaa iyo manaasishii iyo halkaas ka baxayaan walqamara qadarnaahu manaasila bishiibuu isaga intaa ku jiraya xataa caada ilaa u ka ahaado kalcurjuuni laan alqadiimi horeysay alcurjuuni alqadiim oo kale ilaa u ka noqdo geetimireedka laamihiis oo kuwa markay ka baxaan rucubta miraha ah ee muddo ay joogaan sanad ku dhow oo kale dhadaan oo sidaasoo kale garangar u noqdaan saasoo kale iyo dayxi baa laisku matelaya la-aantaasi waxay soo noqonaysaa sida qaansadii oo kale saddex meelood baa looga mateglaya sida daqiiqa wax yar ay u noqonayso iyo sida ay sida qaansadoo kale u noqonayso iyo sida dhanka midabka marka bishii ama dayixi weynaa wuxuu u noqonayaa markuu dhashay habeenaduu dhalanayay sidau ahaayoo kale markuu dhammaanayana sidiioo kale usoo yaraanaya usoo yaraanaya u noqonaya xataa caada ilaa uu ka ahaado alurjuun qadiim alcurjuun waa laan weeye alqadiim alyaabis geetimireedka laanteeda qallashe oo kale ee rubcada timirtaa ay ku taallo markuu qallalo oo booroboorowga noqdo oo qaanso qalloocanoo kale u noqdo sidaasoo kale wey waxay ka dhigan tahay sida ibnu kaiirku yidhi ilaahay dayaxa wuxuu ka dhigay bilaha in lagu xusuus lagu garto qoraxdana habeenkaiyo maalintaa lagu kala gartaa qoraxda bisha lagulama socon karo dayaxu waa isbedelayaa waa xilli dayaxa la maraya bishii waa dhalatay waa dhammaatay gudcur baa la joogaa isaga waxaa lagula soconayaa dayaxa waxaa lagula soconayaa bilihii baa lagula soconaya laakiin qoraxdu markay soo dhalato iyo markay dhacdo isku intii bay la egtahay hadadaas saasoo kale iska weeye jurmigeedu sidaas iskaga guurguuranaysaa u soconaysa laguma garan karo bil iyo xilli ay tahay iyo nidaamkaas laakiin habeenka iyo maalinta baa lagu kala garanayaa wakhtiyada qoraxda iyo dayaxa socodkooda waa kala duwanye maalin kasta qoraxdu iyadu waa soo dhalataa maalin kastana waa dhacdaa dayaxu maalin kasta ma inta soo baxo isagu dhacaa waa maya qoraxdu meesha u dhacdayo meesha ka soo baxdo waa kala duduwanaanayaan xagaaga iyo diraacda iyo xilliyadaas maalintaa gaabanaysa maalintaa dheeraanaysa habeenkaa yaraanaya habeenkaa mar badanaya saas arrimo ku soconaya waxaa la yidhahda kowkabu nahaariyo waa xidig weyn oo nahaari ah maalintii shaqeeya dayaxuna habeenka u horeysa bisha isagoo yar buu soo dhalanaya nuurkiisuna yaryahay waa soo kobcaya waa soo kobcaya habeenka labaad saddexaad ilaa uu kaamil ka noqdo afar iyo tobanka afar iyo tobnaadka midka la yihahdo halkaa wixii ka dambeeyana waa soo yaraanaya waa soo yaraanaya xataa caada kalcurjuuni lqadiim ilaa uu sidaasoo kale ka noqdo cilmi badan oo aan laga bixi karin bay halkan ku jireen sidaas baa arrinta u soconaysaa oo u shaqaynaysaa darsigeenu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab